madarasada muftaaxuddiin ee magaalada dhowsamareeb iyo munaasabadan qobatii arday dhammaysatay qur-aanka kariimka munaasabada oo ka qalin jibaayeen in ku badan tuman arday oon iska jarta kuri iyo gabdha yaway baha ku qayb galay mas-uuliyiinku dareerta wasaaradda diinta culummada dhuusamareeb macalimiin waalidiin iyo ardayda madarasada miftaaxuddiin macalin aadan caga bare oo ee maamulaha iyo aasaasaha madarasadu yawayba usan mahadnagay mas-uuliyiintii iyo dadkii kale ha ku qayb galay munaasabada waynu isku warbiyey ardada dhammaysatay xifdinta qur-aanka kariimka waalidka wakhtigoodii noo horeen awlaadda soo xaadireen dadka qaarkood ay baabuurta ku yimaadeen mashaa'iqdana ajiibtay aada iyo aada ayaan ugu mahad celinaynaa si qaasa wasaaraddana waa mahadnaqeeda ilaahay baa amaal mari kara laakiin waxaan leenahay qayr badan allah idin siiyo ayagoo aan ognahay howl badan inay gacanta kula jireen markaan xalay wacnay ama saaka aan wacnay ee itixaamo ay ku jireen ama ilaahaad magantiista siminaaro badan hawshood ku jiray ay noo soo direen sheekh cabdirasaaq aada ayaan uga mahad celinaynaa qayr badan allah ku jaseeyo waxaan leenahay waalidow qayr badan allah idin siiyo dadaala dadaalka labanlaaba qalbiga wanaajiya niyadda saliimka dhiga waxa ilmuhu barteen wax la barto wixii ugu wanaagsanay agaasimaha waxda diinta ee wasaaradda diintiya oo qaafta maamulka galmudug cabdirasaaq cabdulaahi bootaan yo sheegay in ardada barata xifdinta qur-aanka kariimka lankubaahiya in waalidshooyo ka dhiirigeliyaan sii wadowka barashada diinta islaamka tadaburo aayaadkiisa iyo macnihiisa in lagu tadaburo waliyatadakara ulul albaab dadka caqliga oo saaxiibkan ay xasuustaan oo qur-aankan iyo xuskiisa iyo barashadiisa iyo waxa ku jiraahi inay macnihiisa fahmaan imaamu shatibiy markuu ka hadlayo qur-aankana wuxuu leeyahay waina kitaaba allahi awthaqu shaaficin waaqnaa qinaa'an waahiban mutafadila kitaabka qur-aanka kariimka ah oo ilaahay soo dejiyey waa mid wax shafeeca ama ergegeeya midka ugu weyninka badan haddana waxa waaye mid hodon ah oo hodantinimadiisa ay hodantinimo aysan ka damaynin oo hibada ilaahay uu kugu siinayo hibo zaa'ida ay tahay waaye markaasuu wuxuu leeyahay famaa danukum binajli aladii cinda rabbihi maxaad u malaynaysaa ruuxa qur-aanka la baray waalidkiisi iyo dadkii dhalay qur-aanka baray cunugaasi oo macallinkiisii uu ka mid yahay oo waalidkii hooyada aabbahi ay ka mid yihiin waxaa maalinta qiyaamo loo surayaa taaj ayaa loo gelinayaa koofi oo dahab ka samaysan baa loo gelinayaa markaasi calaa ru'uusi alashhaad dadka dhan madaxyadooda ayay ka muuqanayaan madaxyadoodu markaasuu ilaahay wuxuu leeyahay haddii dadkii ilmahaas dhalay taaj loo geliyey maxaad u malaynaysaan wiilkii qur-aanka xifdisanaa